faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan halkan waa raadhiyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka duhur qodobada aad maqli doontaan maanta waxaa ugu dooroon qabanqaabadii ugu dambeysay ee gogasha dib u heshiisiyiinta iyo qabashada doorashada ee uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare kheyre oo ka socota magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka hadlay arrimo badan oo la xiriira siyaasadda dalka kan arrimaha dibadda iyo safarada ra-iisul wasaare kheyre uu ku jooga galmudug xiisad colaadeed oo ka taagan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan iyo cabsi laga qabo in dagaal mar kale uu ka qarxo halkaasi askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo kaxeeya mootobajaaj ku dilay degmada hodan ee gobolka banaadir ciidamada jubbaland oo howlgallo lagu soo qabtay xubno ka tirsan al-shabaab ka sameeya dureedka magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah jubbaland muran xooggan oo ka jira cidda qaadaysa canshuuraha garoonka buula barde ee gobolka hiiraan musharaxiinta xilka madaxweynenimo ee jubbaland oo qayladhaan ka muujiyey soo xulista xildhibaanada jubbaland iyo jadwalka dhowaan ay soo saareen guddiga doorashada jubbaland dhallinyarada gobolka shabeellada dhexe oo ka cabanaya shaqola'aan baahsan iyo qabiilka oo derajo sare ka jooga gobolkaasi somalilan oo ka niyad jabsan ictiraaf raadinta soomaaliyana ku eedaysay in cunnaqabatayn dhinac walba ah ay saartay iyo soomaaliya oo iska fogaysay eedaymaha ay u soo jeedisay somalilan qodobadaasi wixii soo raaca warka duhur ayaad ku maqli doontaan haddii allah awoodala laga helo balse imiika
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa sabdi taariikhdu ay ku beegan tahay lixda bisha toddobaad labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaasi aad maqashaan waxay ahaayeen warkeena duhur ee maanta kuwooda ugu door ka roon imikana warkii oo dhan qabanqaabadii ugu dambeysay ee gogasha dib u heshiisiineed iyo qabashada doorashada ee waa galmudug ee uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka socota magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug cabdulaahi wadani ayaa warkan dhuusamareeb inooga soo diray iyadoo weli magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug uu ku sugan yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa waxaa magaalada laga dareemayaa qabanqaabada lagu jiro gogasha dib heshiisiinta ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku dhawaaqay inay taalo caasimada dowlad goboleedka galmudug gogashaasi oo lagu gogol xaarayo dhismaha galmudug ay u dhan yihiin dadka dega deegaanada galmudug inkastoo aan la shaacin wakhtiga sida dhabta u furmayo shirkaasi ayaa haddana u diyaargarowgiisa si weyn looga dareemayaa caasimadda waxaana magaalada ku sugan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo uu horey ra-iisul wasaaraha u amray inay sida uga dhaqsiyaha badan uga howlgalaan dhuusamareebayna amniga kala wareegaan ciidamada maamulka galmudug dhinaca kale waxaa weli socda diiwaangelinta ciidanka waxaana shalay degmada balanballe ee gobolkani galgaduud gaaray wafdi uu hogaaminayo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarshe waxaana ha isla shalay balanballe ka bilaabeen diiwaangelinta ciidanka halkaasi ku sugnaa cabdulaahi cabdulqaadir cabdulaahi gudini redio cadaado dhuusamareeb wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka hadlay arrimo badan oo la xiriira xaaladda siyaasadeed ee dalka tan arrimaha dibadda iyo safarada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uu ku jooga galmudug wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya master cawad oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soddonkii daqiiqo ee lasoo dhaafay ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan oo la xiriira xaaladda siyaasadeed ee dalka tan arrimaha dibadda iyo wafdiga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ee toddobaadyadii ugu dambeeyey ku sugnaa deegaanada galmudug waxa uu soo hadal qaaday arrimo la xiriira xiriirka dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan iyo xiriirka ay u jareen dalka geniya ee soo dhoweynta ballaaran uu sameeyey madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi waxa uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya inay ka fiirsan doonaan cid walba oo isku dayda in xiriir midkaasi la mid a ay la sameeyaan maamulka somalilan oo iyo ku xusul duubaya raadinta ictiraafka mar uu ka hadlayay safarka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uu ku joogo deegaanada galmudug waxa uu sheegay inuu yahay mid guulo laga soo hooyey islamarkaasina ciidamo badan ay kula soo wareegtay dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale mahad cabdalla cawad waxa uu sheegay in wafdi hordhac u ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ay gaareen magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug islamarkaasina uu halkaasi tegi doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ujeedka tegitaankiisa ayuu sheegay inay qayb ka tahay safaro uu ku kala bixinayay deegaanada galmudug uuna ugu kuurgelayay islamarkaasina uga shaqaynayay sidii doorasho loo midaysan yahay oo shacbiga galmudug ay isku raacsan yihiin ay uga dhici lahayd galmudug arrimaha kale uu ka hadlay waxaa ka mid a xaaladda dalka suudan oo iyadana si aada u dheer uuga falanqooday waxaadna ku maqli doontaan khudbadiisa oo dhammaystiran barnaamijyadeenna iyo wararkeenna xiga haddii allaha ugoodala laga helo xiisad colaadeed ayaa ka taagan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan waxaana laga cabsi qabaa in dagaal mar kale uu ka qarxo halkaasi qaybo ka mid a gobolka hiiraan waxaa ka jirta dhiillo colaadeed waxaana toddobaadyadii ugu dambeeyey ku dagaalamayay beelo kasoo kala jeeda gobolada galgaduud iyo hiiraan kuwaasi oo dhuldaaqsimeed dagaalkooda uu salka ku hayo toddobaadkii lasoo dhaafay dagaal aad u qaraar ayaa halkaasi ka dhacay waxaana ku dhintay ugu yaraan lixdan ruux sida raadiyo cadaado u xaqiijiyey cabdinaasir oo ka mid ah dadka ku sugana deegaanka dagaalku u ka dhacay cabdinaasir waxa uu sheegay inaysan weli jirin cid kala dhex gashay beelahan dagaalamaya islamarkaasina weli dhiilada colaadeed ay halkaasi ka taagan tahay labadii ciidan ee dagaalantayna ay ishor fadhiyaan kale oygu waa cabdinaasir sheekh maxamed waxaan joogaa meesha dagaaladu ay ka dhaceen alxamdulilahi khasaare baa ka dhacay dagaallo aada u baahanaa ka dhacay meesha lagu diriraahuna waa gobolka hiiraan dhexdiisa ma garat waa gartay
shan iyo toban kilomitr deegaanka heeseed ayay dhanka waqooyi uga beegan tahay meesha lagu diriir ma garat waan gartee
ilguulo baa la yidhahaa ilguulo ka soka meelaha dagaalku markii hore uu ka dhacay ooba heesta u dhowow dagaalku ka dhacay nimanka xagga dhanka galguduudeed xandiya xoogaa soo duulay nimo yaroo meesha joogay oo maaragtay meesha joogay ay dagaal ku soo qaadeen xoogaa walaxay ka dileen waa maaragtay waa haddana waa la sabaabulay dhankan dagaal aad u baanaa marka meeshii agteeda meel ilguulo la yidhaha ka dhacay ma garat masaare aada u baanaa ka ka dhacay masaare meel lagu dagaalamo oo dad isku ciil qabo maaragtay ay iskaga hor yimidaan waa iska gara kartaa marka masaare aada u baanaa ka dhacay intaadi ogaalkaaga ah tirada labada dhinac dhaawac iyo dhimasho maxaa nooga sheegi kartaa walaalow aniga maaragtay ma tirin oo hadda ma tirin dhimasho ma tirin dhaawacna ma tirin qolo walba huba oo kolley meeshay ka soo jeeday waxay maaragtay ama ka dhaawacma ama ka dhintay u qaadanaysay hadda khiyaastii marka dad aada u baahan adiga lixdan camal dhimashadu waa gaaraysaa si la sheegay ma garat waan gartay sidaa sheegayso khasaare badan baa meesha ka dhashay oo ku dhowaad lixdan ruux baa dhimatay ciidamadii meesha ku dagaalamay ma kala tagan mise weli way ishor fadhiyaanoo cabsi baa ka jirta deegaanka cabsi aada u baanaa ka jirto walaal cabsi aada u baanaa ka jirto ciidamadii way ishor fadhiyaan kolley maaragtay maalintii kadibna wax dagaal oo hadda dhacay ma leh hase yeeshee qolo walba haba waran yurar waay ma garat dhanka kale cabdinaasir mar aan wax ka weydiinay in odayaasha dhaqanka ay isku howleen kala dhexgelidda colaadan waxa uu sheegay in arrintaasi aysan jirin cid u istaagtay hase ahaatee taa beddelkeeda odayaasha labada dhinac ay la kala safan yihiinna beelaha diriirtan ay ka dhexayso iyo ciidamada maleeshiyaadka ee ishor fadhiya isla markaasina xaalka xilligan uu yahay mid aan hagaagsanayn sidoo kalena aysan jirin cid u taagan kala dhexgelidda iyo kala qaadidda ciidamadan halkaasi ku dagaalamaya goor kastana la filan karo in dagaal uu dhex maro labada maleeshiya ee ishor fadhisa miyow taas iyagaa la weydiina taas iyagaa la weydiina maaragtay waa baashaan waa la gacan dhowra weeyaan kolley laba nin hadday dirirtana nima oon gal daran oo qaladka iskale mooyaane la isla maqaldano ninkii qaladka iska lahay waxaa la rabaa in aan- aan maaragtay anan garab la siin oo laga safto oo qaladka dhaaf la yidhaahdo haddee labada dhinac dhinac u ahaanaaba ha ahaadee marka waxaad moodaa ninkii qaladka lahaa in ninkii la dhashtay uu garab siina ahaad moodaa kii kaleetoodoo maaragtay ilaahay ku- ma- ma- ilaahay magantiisaa tahee ka soo horjeeday in uu maaragtay sii sawiga qaldami karaa oo maaragtay asuguna uu hubkiisa iyo oo u aruursan ahaad moodaa iyo ciidankiisa ma garat wa- wa- waan ku fahmay hadalkaas ayaan waxaan kala dhex baxay labada dhinac odayaasha halkii ay kala dhex geli lahaayeen waxay la kala safteen labadii dhinac dagaalamayay ha ha ha saas waay saas waay Ni- ninkii qaldanaana ma ha qaldanaado laakiin in la isku tanasulo oo islaamnimada la ilaaliyo oo dirisnimada la ilaaliyo oo xuquuqda maaragtay la isku leeyahay la ilaaliyo saasaa habboonaa lahayd ma garat miya uu muddadaasu muddo haddaan maaragtay yar ma ahan iyaga muddo saddex sanadooda uu toos dagaalkan u socdaa maaragtay waxa weeyaan marka ilaahay baan u baryaynaa inuu dagaalkaas damiyo ilaahay baan u baryaynaa cid kaletoo hadda u maqan oo saddexdaas sano oo dagaalkaasu socdo maaragtay guul ama ka gaartay ama inay ka gaarto u heelanna uma jeedno ma garat ma ahan markii ugu horreysay oo dagaal laba maleeshiyadood oo ka soo kala jeeda gobollada galgaduud iyo hiiraan uu ku dhex maro deegaankan hadda lagu dagaalamayo waxaana dagaalkan uu ahaa mid soo jiitamaya muddo saddex sana ah waana mid salka ku haya dhuldaaqsimada labada dhinac ay isku hayaan askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa kaxeeye mooto bajaaj waxa uu ku dilay degmada hodan ee gobolka banaadir saabiriin xasan maxamed wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxay sheegayaan in maanta degmada hodan ee gobolka banaadir uu askari ka tirsan ciidamada xooga dalka ku dilay darawal kaxaynaya gaadiidka loo yaqaana mootobajaajta dilkan ayaa ka dhacay wadada u dhexeysa isgoyska bakaaraha iyo dabka ee magaalada muqdisho waxaana askariga dilka geystay uu saaraa mootobajaajta rasaas ayuu ku furay mootada uu waday wiilkan dhallinyarada ah isla goobta ayuuna ku geeriyooday wiilka askarigii dilkan geystay ayaa la sheegay inuu goobta isaga baxsaday waxaana meydkii wiilka meesha ka qaaday dad shacab ah oo goobta ku sugnaa iyo qaar ka mid a darawalada gaadiidka mootobajaajta laamaha ammaanka ayaa gaaray goobta uu dilku ka dhacay waxaana ay sheegeen inay wadaan baaritaan la xiriira askarigii ka dambeeyey dilkan loo geystay darawalka dhallinyarada muqdisho uga xamaasha mootooyinka ayaa waxay dhibaatooyin isugu jira dil iyo handadaad kala kulmaan mararka qaarkood askarta dowladda ee ku sugan wadooyinka magaalada muqdisho mahadsanid saabireen ciidamada jubbaland ayaa howlgallo ay ka sameeyeen duleedka magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee jubbaland waxay ku soo qabteen xubno ka tirsan al-shabaab sida warkan uu ku sii ambaqaadayo xasan khasaaro ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa maamulka jubbaland ayaa howlgallo qorshaysan waxay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose deegaanka leera barsagoni oo qiyaastii afartan kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ujeedka howlgalkan ayaa saraakiisha hogaaminaysa ciidanka jubbaland iyo kuwa xoogga dalka waxay ku sheegeen sida al-shabaab ay ga xoray lahaayeen deegaanada ay kaga sugan yihiin deegaanka barsagoni iyo deegaanada ku dhowdhow oo ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ciidanka jubbaland saraakiisha hogaaminaysa iyo kuwa xoogga waxay sheegeen in inta howlgalka ay ku jireen duleedka magaalada kismaayo ay kusoo qabteen dhowr nin oo ay ugu shakisan yihiin inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna waxay sheegeen in raggaani la gey doono magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaas oo baaritaan dheeri ah lagu samayn doono ciidanka waxay sheegeen in howlgalkan ay sii socon doonaan islamarkaasna ay doonayaan in al-shabaab ay uga saaraan deegaanada halkaas ay uga sugan yihiin dadka deegaanada al-shabaab saaka laga saaray ee ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa saraakiisha hogaaminaysa ciidamada isku dhafka ah ee ciidanka xoogga dalka iyo kuwa jubbaland waxay ka codsadeen in ciidamada ay ka garab siiyaan sidii al-shabaab laga saari lahaa deegaanadaasi maalmii lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dagaalamayaasha al-shabaab ayaa dagaalla waxa ay ku dhex marayeen qeybo ka mid a gobolka jubbada hoose halkaas oo howlgallo ciidamada xoogga dalka ay ka sameeyeen ilaa iyo hadda ma jirto war rasmi oo ka soo baxay maamulka jubbaland oo ku aadan howlgallada ciidamada xoogga dalka iyo kuwa jubbaland ay ka wadaan qaybo ka mid a gobolka jubbada hoose waxaana howlgalkan uu ku socdayaa xilli maamulka jubbaland uu diyaargaroobayo doorasho inay ka dhacdo deegaanada maamulkaasi jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maasanid khasaaro muran xooggan ayaa ka jira cidda qaadaysa canshuuraha garoonka buula barade ee gobolka hiiraan iyadoo laga cabsi qaba in halkaasi qalalaaso uu ka bilowdo sakariya cali raage ayaa warkan buula barade ka soo diray garoonka diyaaradaha degmada bulabuurde ee gobolka hiiraan ayaa saakay xihan muran ka jiro cidda qaadaysa canshuurta laga qaado garoonka sababta lagu diiday in ay diyaaradaha ay ka degaan ayaa ka dambayso muran la xiriiro canshuurta garoonka cidda qaadaysa kaasi oo u dhexaysa gudoomiyaha degmada bulabuurde abdicasiis cabdulaahi durow taliyaha nabad sugidda degmada bulabuurde maxamed cabdulaahi caraale waxaana saakay la baajiyey laba diyaaradood oo ku degi lahaa garoonka diyaaradaha waxaana labadaasi diyaaradood ay kala ahaayeen diyaaradda salaam oo dad shacab ah kasoo qaaday magaalada muqdisho iyo diyaaradda qaadka keeni jirtay degmada bulabuurde lamana oga halka uu u dambeyn doono muranka u dhexeeya gudoomiyaha degmada bulabuurde iyo taliyaha nabad sugidda kaasi oo ka dhashay cidda qaadaysa canshuurta garoonka garoonka diyaaradaha ee degmada bulabuurde ayaa ah wadada keliya ay shacabka ay ku safraan xilligani maadaama ay tahay degmada mid goodoonsan sikri cali raage raadiyo cadaado bulabuurde mahadsaned sakariya musharaxiinta xilka madaxweynenimo ee jubbaland u taagan ayaa waxay ka qayla dhaaminayaan soo xulista xildhibaanada jubbaland iyo jadwalka dhowaan ay soo saareen guddiga doorashada jubbaland mar kale xasan axmed maxamed khasaaro xubno ka tirsan musharaxiinta madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxay ku yeesheen shir jaraa-id oo deg deg ah kuwaasoo eedayn kulle ugu jeediyeen maamulka jubbaland musharax sheekhdahar axmed oo ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha jubbaland ayaa sheegay in aanay marnabo aqbali doonin in saddex qof oo odayaasha dhaanka usoo gudbiyaan islamarkaasna guddiga doorashooyinka jubbaland ay xushaan haddii taas ay dhacdana doorashooyinka jubbaland laga dhexli doono cawaaqib xumo ka dhalata magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose sidoo kale musharax sheekhdahar waxaa xusay in odayaasha dhaanka ay boon tahay in lagu xareeyo xarunta daawad ee lagu xareeyo ee boorka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaas oo u arko goob dhexdhexaadnimada odayaasha dhaqanku waxay soo gudbinayaan saddex bay soo gudbinayaan ee ay guddida doorashadu iyo maamulka jubbaland ku dheggan yihiin waxaan leeyahay saddexdaa haddaad ka tanaasuli weydaan waxay mudanaysaa doorashada jubbaland cawaaqib xumay mudanaysaa waxaan rabnaa odayaasha dhaqanka in lagu xareeyo eeriboodka in lagu xareeyo laakiin hadday noqoto in lagu xareeyo daawad ma ogolin mana yeelino beesha madaxweynuhu ugu baaqay inay shirto ee dadka looga yeedhayo meelo fara badan looga yeedhayo waxaan leeyahay shirkaasi wuxuu ku abuurahayaa jubbaland cawaaqib xumo ayuu ku abuurayaa musharax cabdulaahi cilmi mooga xirsi oo isna halkaasi ka hadlay ayaa maamulka jubbaland wuxuu ku eedeeyey inuu u dirsay codsi ah inuu qabto kulan ku saabsan musharaxnimadiisa taas oon la siin wax ogolaansho ah waxaana musharax cilmooge ugu baaqay guddiga doorashooyinka inay dhexaad ay ka noqdaan doorashada jubbaland ee dhowaan ka qabsoomaysa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaan ugu baaqayaa horta guddiga doorashadu inuu dhexdhexaad ku soo noqdo oo muuqdo hadda inuu dhexdhexaad yahay inuu noqdo dhexdhexaad haddii aan ku qanci weyno guddiga doorashada ha ogaada haddii inuusan hal qof keliya inuu raaligeliyo aan loo samayn yaas madaxweynaha xaqu leh inuu muxuu ahaaye soo saaro micnaheedu laakiin ma aha in isaga keliya loo shaqeeyo waxaan soo jeedinaynaa odayaasha in odayaasha lagu xareeyo meel nabad ah oo amni ah oo ah garoonka wafdiga ballaaran ee uu madaxweynuhu muxuu ahaye ku magacaabay jaaliyadda ballaaran kumade oo qurbajoogta ah oo la keenay oo yurub laga keenay oo maraykan laga keenay oo kanada laga keenay oo kenya laga keenay oo etoobiya laga keenay waxaan dhihi lahaa muxuu ahaayey way oga daraysaa hoteelka waxaan u degay inaan ku kambeyn gareeyo ee dalxiis uma iman tuurista may hoteelkaas anoon iman baan muxuu ahaaye waraaq muxuu ahaaye u soo qoray codsi ah oo kambeyn managerkii mukhtaar weene cilal uu u geeyey nabad sugidda waa maalinta la xiraya oo ah noo ogolaada inaan qabsanno arbacada laba boqoloo ruuxoo qadaa iyo khamiista iyo jimcaha waa la soo dhaafay maalintii shanaad baa la marayaa waa naloo diiday hoteelkii inaanu shirar ku qabsanno naloo diiday nabad sugiddaa naloo diray nabad sugidana waxay tiri madaxdii salaa diideen eedeynta musharaxiintan u taagan xilka madaxweynaha jubbaland ayaa ku soo aadaysa xilli magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ay ka bilaabatay soo xulista xildhibaanada cusub ee jubbaland waxaana dhowaan guddi doorashooyinka jubbaland ay soo saareen jadwalka doorashada ee baarlamaankii madaxweynaha oo dhici doonta bisha agosta ee sanadkani
dhallinyarada gobolka shabeellada dhexe ayaa waxay ka cabanayaan shaqola'aan baahsan iyo qabiilka oo darajo sare ka jooga gobolkaasi bashiir cabdulaahi cusmaan qaar ka mid ah dhallinyarada wax baratay ee ku nool magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa waxay ka cabanayaan shaqo la-aan haysata qaarkood ayaa tilmaamay in qaab aan wanaagsaneyn lagu shaqaalaysiiyo dadka wax bartay ee ku nool magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle waxaa ii imaadaba kan jimcaale waaye jaamacii ken wax kasta hirshabeelle goboladan kale waa hormareen waa aragta gobol walba shaqada shaqaalaha waa loo abuuray dhalinyarta wixii shaqala'aahays waa la siiyaa seminaara imaana laguma daraayo dhalinyartii wax taqaani ma lagu daraayo hebluwa hebluwa horta qabiil ma anigu wax ku baran marka wax la barana qabiil ma la barta mugtaade qabiil askuwalka ma lagu baro waxaana lagu baraa wax wixii wax ku dhacsaleen oo lagu baraa ilmi wax barashadan moraalkay ka jaban yihiin danta waxay kuu qadbaya marka geedaan cambaha oo ilaahna siin in tacbano anagoo wax naqaano oo wax qori karno oo wax aqri karno oo wax ka samey karno ako waxaa la keena oo wax qori karno iyo aqri ku dhahayo marka waxa waaye gobolka cadaaladda dib a loo fiiriyo teeda kalenta ardayda ma helaan oo wax baratay si cadaalad ah waxayna wax waliba qabiila lagu kala maamulaa waxaan ka codsanayaa maamulada haayatalada inay ilaahay ka cabsadaan ee shaqada qabiil ay u fiirinin ilaan fiirahe wax kasta haddaad barat oo maanta jaamacad soo bar waxaa arkaysaa dad badan oo jaamacad soo dhameeya haddana bajaaj wadaan ilaan niijab niijabka weyn ma lahan ilaan wixii aad soo baratid maadadii soo baratid waa inaad ka miri dhala kartaa oo waxbarashadeeda lacagtii lagugu soo bixi waa inaad dib u gudi kartaa waxbarashadeeda qalqil wallahi labaatanka dollar oo imtixaanka hadda uu fadhiisanay ebenis iyo dowladda ardayda fasalka iga dhiibeen ani maanan u awoodin inuu waalidka iga bixiyo haddana saasoo tee jaamacad hadda tan waxaa la iska rabaa oo dugsi sare ardayda oo dhammaynaya ku jira haddana jaamacadna lacag uma hayno oo saana iskaga fadhinaa shaqola'aanta ka jirta deegaanada maamulka hirshabelle ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan qaarkood ayaa horey u sheegay in ay wadaan dadaalo loogu gudbayo qaabka loo shaqaalaysiiyo dadka wax bartay ee ku nool deegaanada maamulka hirshabelle gudoomiyaha degmada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle oo dhankiisa ka hadlay shaqola'aanta ayaa sheegay shaqola'aanta dhalinyarada aniga laftirkeyga waa la qaybsahaa aadaan uga xumahay in shaqola'aan ay ka dhacdo deegaanada hirshabelle gaar ahaan degmada jowhar haddana waxaan la qaybsanaynaa soomaaliya oo dhan waxay ka jirinba wax shaqa dhalinyara ay hesho meelaha ay qusayso c v-da geyso gudoomiyaha degmada anaa ah ii keen meelaha ay qusayso farti igu fiiqataa waxaa leedahay meel hebel aan magaciisa aqoonteeda soo barti waa jeclaan lahay in leegeeyaad leedahay haddii aniga aan shaqahayna anaa siinaayo haddii meel kale ay iga jiraan anaa ku geynaayo aada umahadsanta deegaanada hirshabelle waxaa ku nool dad badan oo wax bartay qaarkoodna ma helin shaqo si ay u maareeyaan noloshooda waana caqabad haysata dad badan oo wax bartay ku nool deegaanada maamulka hirshabelle uu ka aramiyo bashiir cabdilla cusmaan radio cadaado beledweyne mahadsanid bashiir somalilan ayaa ka niyad jabsan ictiraaf raadinta soomaaliyana waxay ku eedeysay in cunaqabatayn dhinac walba ay saartay halka soomaaliyana iska fogeysay dhammaan eedeymahaasi kaga imaanaya somalilan soomaaliya iyo somalilan waxaa in ka badan soddon sannadooda ka dhex taagan isfahamwaa siyaasadeed iyadoo somalilanna ay u xusul duubayso raadinta ictiraaf iyo aqoonsi heer sare ah oo ay ka hesho dowladaha caalamka waxayna ku bixisay hanti iyo waqti sidii mar qura ay uga go'i lahayd soomaaliya inteeda kale soomaaliya waxay doonaysaa dhankeeda in soomaaliya ay mid ahaato waxayna gebi ahaanba iska diiday in somalilan ay u aqoonsato dal ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale waxaana ilaa ayaa hadda ay u aqoonsan tahay maamul ka tirsan soomaaliya dowlado badan ayay cilaaqaad la samaysay somalilan waxay isku dayday in ay la yeelato xiriir diblomaasiyadeed ayna ka hesho qaabilaad iyo maamuus heer qarana waxayse dhaafi weysay in loola macaamilo sida loola macaamilo maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira mashaariicaha laga fuliyo somalilan waxa ay soo maraan dowladda dhexe ee dalka waxaase jira in imaaraadka ay isku dayeen in si toosa ay xiriir ula sameeyaan somalilan iyo sidoo kale dowlado kale hase ahaatee ay liifadda u gaabisay xiriirkooda dowladda federaalk soomaaliya taasi oo ku qasabtay in dib ay uga laabtaan hawada soomaaliya ayaa laga soo wareejiyey magaala madaxda dalka kenya ee nairobi waxaana loo soo wareejiyey magaalada muqdisho ee caasimada dalka taasina somalilan waxay ku tilmaantay inay tahay sharci darro iyo xayiraado iyoka ka dhanaa wadamo badan oo ay ka mid tahay kenya ayaa isku dayey inay xiriiro la sameeyaan maamulka somalilan ay ula macaamilaan qaab ka duwan maamul goboleedyada habka ay ula macaamilaan waxaana marar badan ay sheegeen hogaamiyeyaasha somalilan in xiriir diblomaasiyadeed oo heer sare ay la leeyihiin dowlado ay ka mid tahay kenya waxaase taasi soo afjartay wasiiradda arrimaha dibadda ee dalka kenya muniika joma oo sheegtay in xiriir ka duwan kan ay la leeyihiin jubbaland iyo maamul goboleedyada kale aysan la lahayn maamulka somalilan mar kale dowladda soomaaliya waxay qaaday tallaabo rajala'aan kuwa ictiraaf raadinta somalilan waxayna xiriirka u jaratay dalka geni oo soo dhoweyn heer sare ah u sameeyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyadoo soo dhoweyntiisa ay gaartay heer diyaarado lagu gelbiyo isku soo wada duub cunaqabatayn ayay tabanaysaa somalilan in la saaray tillaabo kasta oo ay qaaday dowladda federaalk soomaaliya ayay u aragtaa in ay tahay mid iyada lagu dhabarjabinayo sida uu laanta afka soomaaliga ee b b c da uu sheegay wasiirka beeraha somalilan xilli uu ka qaybgalayay barnaamijka dooda jimcaha anigu dee iyagaa afkooda ku yidhi laakiin jaritaanka ay gini u samaynaysaa un waxaan anigu ku ku ku ku ku sharaxayaa inay ka mid tahay cunaqabataynta soomaali ee ku haysa somalilan oo ah inay beesha caalamka ka segregeed gareeyaan laakiin ma qabo waanuna wadaynaa in aanu caalamka la kulanno dowlado fara badan oo noo qorshaysan inaanu la kulannana waa jirtaa dhankeeda dowladda federaalk soomaaliya waxay iska fogeysay in ay samaysay falal lagu ragaadinayo horumarka somalilan balse taa beddelkeeda ayay mar walba sheegeen inay ka shaqaynayaan wanaagga iyo baraare ay gaarto somalilan tan ay isku diidan yihiin se ay tahay in soomaaliya ay kala godo oo somalilan ay doonayso ictiraaf hase ahaatee soomaaliya aysan taas marnaba ogolaanaynin dhagna jalaq u siinaynin sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda master cawad
ama dowladda soomaaliyeed dowlad kastoo soomaaliyeed maamul soomaaliya ka jira mid hadda joogay mid horey joogtoona kama shaqeeyo kamana shaqeynayo cunaqabatayn bucdoomin iyo colaad somaliland midna qof soomaaliya oo mas-uula ama waxgaranaya arrintaa kama u shaqeyn karo marka ummadda soomaaliyeed ama xukuumad kastoo soomaaliyeed soo marta dalka waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalinta xuduudaha midnimada dadkeeda qaranimadeeda iyo madax banaanideeda siyaasadeed si kastaba xiriir u jaridda dalka geni ee habmaamuuska u sameeyey madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxay dad badani u arkaan in ay tahay mid ceel dheer kusii ridaysa rajadii laga lahaa inay isku soo dhowaadaan somalilan iyo soomaaliya halka qaar kalena ay u arkaan intaasi ay soo afjartay ictiraaf raadinta somalilan islamarkaasina uusan jirin dal ku dhiiran doona in xiriir uu la sameeyo maadaama ay tillaabo cad qaaday dowladda federaalk soomaaliya ayna tahay mid xiriirka loo jarayo dalkii isku daya in cilaaqaad toos ah oo heer qaran qaab la mida sameeyo maamulka fadhigiisu yahay hargeysa ee somalilan guud ahaan waxaa intaa ku dhan warkii duur aad kala socoteen raadiyo wacdaado f m sideed sideed dhibic shan megahertis xasan khasaare waa uu soo saaray anigoo shaafic shariif maxamuud waan idinla socodsiinaya cid alla iyo ciddii warka sagana waxay dib kaga daalacan karaan baraha internetka ku leenahay w w w radio cadaado com facebook iyo sidoo kale twitter warkan warka xiga duhur wanaagsan